xadiidka afar iyo tobnaad ee baabka jacaylka nebigu iimaanka ayuu ka mid yahay ee kitaabka iimaanka can abi hurayra radia allahu canh waxaa laga wariyey abaa hurayra ilaahay raalliha ka ahaadee ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama qaal in uu dhahay rasuulkii ilaahay sala allahu calayhi wasalam fawaladii nafsii biyadihi waxaan ku dhaartay kay naftaydu gacantiisa ku jirtee laa yu'minu axadukum xataa akuuna axabba ilayhi min waalidihi wa waladih midkiini muu rumaynin ilaa maayo aan ahaanayo inuu iga jeclaado waalidkii iyo carruurtiisaba